bismillaahi raxmaan raxiim duhur wanaagsan idilkiinbah meel walbaad naga dhagaysanaysaan waxaad kusoo dhawaataan warka duhur ee rediyoga dalsan qodobada ugu doorka roonna qayb waxaa ka ah
taliyaha qaybta booliiska gobolka bari oo digniin u jeediyay dadka ku howlan wararka been abuurka ah la qalqalgelinayo magaalada boosaaso ee ka jira
golaha wadatashiga qaran oo maanta kulan la yeeshay ururada bulshada rayidka
muwaadin soomaaliyeed oo saacado gudahooda muwaadiniin soomaaliyeed aan idhaahda oo saacado gudahooda lagu toogtay dalka soud afrika
kenya oo sheegtay inay xirtay sideed ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab
dagaal aad u xoogan oo dhexmar ciidamada jubbaland iyo kuwa al-shabaab
dowladda soomaaliya iyo fiinlan oo ka wada hadlay xoojinta iskaashiga labada dal
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
kusoo dhawaada dhegeystayaal warkaasi oo faahfaahsan waa duhurnimo arbacaha taariikhduna waxay ku beegantahay shanta bisha koowaad sanada labada kun labaiy labaatan warkaa oo dhammaystiran anigay faadmiyadeyna socodsiinayna
waa tahay aan ku bilownay qodobka ugu horeeyaha ee warkeenna taliyaha qaybta booliiska gobolka bari ayaa digniin adag waxa uu ujeediyey dadka ku howlan wararka been abuurka ah ee lagu qalqalgelinayo gudaha magaalada boosaaso ciidanka booliiska gobolka bari ee maamulka puntland ayaa magaalada boosaaso ku xirxiray qaar ka mid ah darawallada kaxeeya gaadiidka takaasida ee ka shaqeeya magaaladaas iyo deegaanada hoostaga sababta loo xiray wadayaasha gaadiidka takaasida boosaaso ayaa lagu sheegay kadib markii lagu eedeeyey in ay warar been abuur ah faafiyeen islamarkaana lagu barakicinayo magaalada oo ay dib ugu soo laabanayaan qoysas horey ugu barakacay ciidanka booliiska ayaa xabsiga dhigay saddex nin oo darawallo ahaa lana sheegay in ay hogaaminayeen falalka lagu qalqalgelinaya shacabka iyo wararka been abuurka oo markaasi la sheegay shacabka iyagoo la tilmaamay inay doonayeen inay lacag ka qaataan dadka shacabka ahi taliyaha qaybta booliiska gobolka bari gaashaanle sare cabduqaadir jaamac dirir oo warbaahinta kula hadlay halkaas ayaa digniin u jeediyey dadka ku howlan wararka been abuurka ah ee lagu qalqalgelinaya magaalada boosaaso waxaana markaasi uu sheegay taliyaha in looga baahan yahay dadka been abuurka wado inay joojiyaan si aan loo qalqalgelin buu yidhi ammaanka magaalada iyo sidoo kale dadka ku nool halkaasi
waxaan rabnaa inaan bulshada u sheegno dadka barabugaandada soo gelinaya mar kasta oo doonaya inay bulshada u sheegaan wax dhiilale u sheegaan inay u qaybsan yihiin laba qaybood aanu si fiican juhdi ugu bixinay inaan ogaanno inay u qaybsan yihiin dadkaasi laba qaybood qaybta koowaad inay yihiin dad tagsileey ah oo biniifad ama lacag ka raadinaya bulshada kicinteeda ama qofka qaxaya lacag ka doonaya inay lacag ku helan doonaya marka dadkaas waxaan uga digaynaa bulshada inay ka feejignaadaan dadka doonaya inay ku helaan iyaga dhibaatooyintooda doonaya inay lacagta ku helaan iyagana waxaan leeyahay ka waantooba inaad bulshada dhibaatadeeda lacag ku heshaan waxba idiin qaban mayseeh ka shaqeeya amniga iyo dejinta bulshada nagala qayb qaata qodobka ku xiga waxaan rabaa inaan taabto waxaa jira dad badan oo aysan ugu jirin deganaanshaha ama nabadda ama ay maxaanku idhaahdaa ay dhibayso oo muddo badan jecel inay wax dhacaan ama wax yimaadaan oo aan ku saabsanayn darafyadii hadda maalmihii dhoweyd shaqaqadu ka dhex jirta aan ku saabsanayn oo wax fufinaya waxaan leeyahay dadkaasi ma aha dad dowladda ka turjumi kara mana aha dad ka turjumi kara dhinaci kaleto isagona shaqaaqadu ka jirta
magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa waxaa dhowaan ka dhacay dagaalo u dhexeeyay ciidanka maamulka puntland iyo kuwa b s f waxaana dagaalada ka dhashay khasaaro dhimashiya dhaawac sababay burbur hantiyadeed iyo barakac ay sameeyeen qoysaskii deganaa magaalada oo markii dambe dib ugu soo laabtay guryahooda
golaha wadatashiga qaran ayaa maanta kulan la yeeshay ururada bulshada rayidka ee qeybaha kala duwan ee beesha caalamka sida warkan uu ku faahfaahinaya wariyaheen xuseen washington golaha wadatashiga qaran oo hogaaminaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble ayna qayb ka yihiin madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka banaadir hanaduqa muqdisho ee waxaa maalintii saddexaad shir uga socda xarunta tendhada fisioni ee ku taalla xeentaabka garoonka waa xeendaabka xerada xalane ee magaalada muqdisho kulanka ayaa waxa ay uga arrinsanayaan ama shirkooda golaha tashiga ay uga hadlayaan arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin arrimaha doorashada iyagoona si gaara diiradda u saaraya hufnaanta doorashada sixitaanka waxyaabihii ka qaldamay doorashada iyo jaangunta xilliga lasoo gabagabeynayo doorashada golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobnaad ee dowladda federaalka soomaaliya xubnaha shirka ka qaybgalaya ee madaxda watashiga qaran ayaa waxa ay sidoo kale doodo adag ay ka leeyihiin arrimaha ku aadan jaagoonta xilliga lasoo gabagabeynayo doorashada golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobnaad iyo arrinta amniga dalka golaha ayaa waxa ay wadaan sidoo kale kulamo wada tashi ah oo gargaar ah ula yeelanayaan midooda musharaxiinta ee ururada bulshada rayidka golaha wada tashiga qaran ayaa maanta oo arbacaha waxay kulan la yeesheen wakiilo ka socday ururada bulshada rayidka iyo haweenka soomaaliyeed madaxda iyo sidoo kale ururada bulshada rayidka ayaa waxay ka wada hadleen dardargelinta howlaha doorashooyinka iyagoona dhagaystay talooyin ku aadan hufnaanta doorashada iyo xaqiijinta qoondada haweenka ee baarlamaanka soomaaliya gaar ahaan golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobanaad madaxda golaha wadatashiga qaran ayaa waxa ay sidoo kale ay kulamo la yeelan doonaan saacadaha soo socda xubno ka tirsan wakiilada beesha caalamka iyagoona shalay qaarkood ay kulamo kula yeesheen teendhada fisioli madaxda golaha wadatashiga qaran ayaa sii ambaqaadi doona sida qorshuhu u yahay doodo kala duwan oo ay ka yeelanayaan ajandayaasha shirkooda uga socda magaalada muqdisho horyaala shirka uga socda muqdisho teendhada fisionia madaxda golaha wadatashiga qaran oo ay ku mideysan yihiin ra-isul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble madaxweynayaasha dowlad goboleedyada jubbaland koonfur galbeed hirshabelle puntland iyo galmudug ayaa waxaa isha ku wada hayaa bulshada soomaaliyeed iyadoona si weyn looga wada sugayo natiijada shirkaas kasoo bixi doonta waxaana sidoo kale shirkaas la filaya in natiijada kasoo baxda ay qayb ka noqon doonto sidii loo dardargelin lahaa doorashooyinka dalka gaar ahaan doorashada golaha shacabka oo haatan u muuqata mid ku bilaabatay cagdib
muwaadin soomaaliyeed ayaa saacado gudahooda waxaa lagu toogtay koonfur afrika waryahayga cer guje ayaa ka waramaya buracda hoobesan iyo saacada gudahood istaaxada ay ku dilay gudaha koonfur afrika muwaadin soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray cismaan aadan axmed kaasoo ka mid ahaa ganacsatada dalkaas kuleh goobaha ganacsadi dad soomaaliya ayaa soo wariyeen in burcadda hubaysan oo doonaysay inay muwaadinka dhac u geystaan ay dileen kadib markii ay soo wareen goobtiisa ganacsi kaasoo dukaan ku yaala ku haysta degmada ehisaani ee gobolka imidleenga ee koonfur afrika toogashada kadib burca toowatay qoriyo ayaa dhac u geystay dukaanka uu lahaa marxuum cismaan axmed aadan sida ay sheegeen qaar ka mid a ganacsatada deegaanka oo markii fal ku dhacay goobtas laga cararay goor sii horreysay oo xalaya iyo sidan oo kale koox hubaysan oo bacda koonfur afrika fal isugu jira dil iyo dhaawac u geysteen laba muwaadin oo soomaaliyeed oo ku sugnaa deegaanka soweto oo dhacda duleedka magaalada josenburg xilli oo dhacda duleedka magaalada josenburg xilli la xirayay dukaankan ay lahaayeen iyagoo muwaadiniinta lagu furay rasaas badan muwaadinka la dilay ee waxaa lagu magacaabi jiray cabdi jimcaale cali dable halka axmed cabdulaahi cali isna dhaawac xooga la soo gaadhsiiyey loolana cararay isbitaal caafimaad waa dilkii ugu horreeyey sanadka dalka koonfur afrika lagu geysto allaha u naxariistay muwaadiniin soomaaliyeed
wahagaaguli waxaad dhegaysanaysaan warka duhurnimo idaacadda dalsan dowladda soomaaliya iyo dowladda finland ayaa waxay ka wada hadleen xoojinta ishkaashiga labada dal u dhexeeya sida warkan uu ku faahfaahinay weliheena julasha garo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda xilgaarsiinta cabdi saciid muuse cali ayaa qadka telefoonka wadahadal kula yeeshay dhiggiisa arrimaha dibadda dalka fiinlan beegta haviyesto labada wasiir ee arrimaha dibadda dalalka soomaaliya iyo fiinlan ayaa waxa ay ka wada hadleen kulankooda arrimo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka iyo iskaashiga dheefadaagga ah ee ka dhexeeya labada dal wasiir cabdi saciid muuse cali ayaa ugu mahad celiyey dhiggiisa fiinlan beeka havisto taageerada ay u fidiyaan dowladda federaalka soomaaliya waxaana labada dhinac ay isla garteen dardargelinta xoojinta xiriirka labada dowladood ee ka dhexeeya dowladda fiinlan ayaa ka mid ah dowladaha sida weyn taageerada siiya dowladda federaalka soomaaliya waxaana ka mid yihiin saaxiibada beesha caalamka iyadoona fiinlan ay ku nool yihiin soomaali aad u fara badan oo halkaasi deggan
aad baad u mahadsantahay joolle markanna dagaal aad u xoogan ayaa waxa uu dhex maray ciidamada jubbaland iyo dagaalamayaasha al-shabaab fartuun maxamed ayaa soo koogaysa deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka u ah jubbaland ayaa waxaa ka dhacay dagaal geystay khasaare kala duwan inkastoo aan si rasmi ah loo sheegin khasaarihii ka dhashay halkaasi dagaalkaasi oo socday muddo saacado ah ayaa ka dhacay saldhig ciidamada jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo dagaalkan ayaa yimid kadib markii al-shabaab ay weerareen saldhigga ciidamada jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo waxaa dagaalkii ka socday magaalada kismaayo uu ahaa mid si toos ah looga maqlaya dhawaqa rasaasta labada dhinac ay isweydaarsanayeen guud ahaanba magaalada weli lama xaqiijin khasaaraha ka dhashay dagaalkii xooganaa ee ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee ku dhex maray ciidamada jubbaland iyo xubnaha ka tirsan al-shabaab deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo ayaa ah haatan mid degan sida lasoo sheegayo waxa uuna deegaankaasi ka mid yahay deegaanada laga ilaaliyo magaalada kismaayo
dowladda kenya ayaa sheegtay inay hirtay sideed ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab taliska ciidanka booliiska ee dalka kenya ayaa sheegay in howlgallo ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah xaafadaha ku yaala magaalada nairobi weliba qaybo ka mid ah magaalada xeebta ku taalla ee mombasa ay ciidanka ammaanka ee dalkaasi ay gacanta kusoo dhigeen rag ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo isugu jira ajaanibi soomaali taliyaha ciidanka booliiska dalka kenya ayaa sheegay in howlgalkan inuu ahaa mid qorshaysa islamarkaana lagu raajoogay siddeetan qofood ee ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab iyuu ku sugnaa qaybo ka mid ah magaalooyinka xeebta iyo nairobi waxaana sidoo kale taliyaha ciidanka booliiska ee dalka kenya uu sheegay inay sii wadi doonaan howlgalladan iyagu lagu beegsanayo dadka iyagu taageeray weliba xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ee ku sugan magaalada nairobi weliba guud ahaan dalka kenya
waa tahay weli waxaad dhagaysanaysaan wararka duhur ee reediyooga dalsan qodobada soomaalida ayaan ka gudbeynaaye balse markana xaggaiyo akhbaraadka caalamka wasaaradda arrimaha dibadda mareykanka ayaa maanta oo arbacaha cambaaraysay habduubka kooxda xuutiyiinta ay kula kaceen markabka waa markabka rawaabi oo ku safrayay xeebaha cudeyda ee dalka yemen waaxda arrimaha dibadda mareykanka ayaa abduubka markabka ku tilmaamtay mid khatar ku ah socdaalka maraakiibta caalamiga ah ee isaga kala goshta biyaha badda cas ciidamada isbahaysiga yemen ayaa horay ugu dhawaaqay in weerarada maraakiibta lagu geysto dekadaha yemen ay ka dhigan tahay bartilmaameed militari cid kasta oo falalkaasi ku kacdana ay tallaabo ka qaadi doonaan afhayeenka ciidamada isbahaysiga yemen sariyo guud ee turkiya almaliki ayaa sheegay in marka laga soo tago war-saxaafadeedka kasoo baxay taliska ciidamada isbahaysiga in markaasi maleeshiyaadka xuutiyiinta uu markaasi gacan galay markabka rawaabi xilli uu marayay biyaha caalamiga ee badda cas iyaga oo markaasi si xoog ah ku geeyay dekada sliif
guud ahaana warkii duurnimo aad ka dhegaysanaysa idaacadda dalsan akhyaartana dhegaysanaysaay maanta waan dhagayntaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la heliyaabaa tale la hel